xaafadda isle ee magaalada nairobi waxa ay ka mid tahay goobaha sida aadka looga dareemayo diyaargarowga munaasabadda ciidul adxa waxaad arkaysaa ganacsato xaafadda isle gudaheeda ku dhexgadaya adhiga qaybihiisa kala duduwan kaas oo ay ka keeneen gobolka waqooyi bari ee dalka qaar ka mid a ganacsatadan ayaa la hadlay warbaahinta ista asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu ani waxaa leelaha sheekh nuur arigan waxaa laga keenay waqooyi baray gaar ahaan mandheera gaarisa wajia wadadana sida caadiga lagu soo mara cashuura laga soo qaataa meeshana la keenay ciidda daraaddeed ayaa loo keenay in dadka ay ciidda si waajibaadka ay gutaan oy ariga qalaanon anagana dee aan wax ka raadina sidaasaan u keennay gaadiida lasoo saaray gaadiidka lasoo saarayna waa qaali ilaa siddeetan kun sagaashan kun boqol kun toddobaatan iyo shan kun gabaryaalka saas ayaa lagu soo kireeyey ayadoo dadka ka raadinayaan dhaqaala haddana waxaanba arkaaba dee suuqa inaad xoogaha liita oo dee dhaqaalaha waddanka sidii loo melaynaya ayna ahayn saasaan u arka koronaha saameyn weyn ayaa ku yeeshay waddanka dhib fara badan iyo saameyn fara badan dhaqaalihiiyo hoos aad ugu dhacay dadkiioo dee wixii ay heli jireen waayeen waddamadii ay wax ka soo geli jireen oo waxba ka soo gelaynin xoogaha biciisana waa sarreeya asaan u arka ayaga qofkii neefkaas toban iyo laba kun kusoo iibisay markaa jira qofka saddex iyo toban kun isii wuxuu ku leeyahy war siddeed kun ma haysaa marka waxaan isu keeni laanahay wixii aan ariga ku keennay iyo waxay dadka ku rabaan saasaan isu qiimihiisa waa mid afar tobanaa ku jira saddex tobanaa ku jira laba tobanaa jira koob tobanaa jira ilaa iyo toban kun ugu hoosayn ariga waa ari lasoo xulay ma ahan ari ilmihii iyo waxwata maaha waa ari waaweyn marka ilaa iyo toban kuna ugu hoosaysa ariga safartan qaymiis aadaasu ku dheri safarii hore qaymiis waa jiraan laakiin wadanka abaaraa ka jirta saa'id hadda xoolaha saa'id hadda qaymoodu dheri laba iyo toban saddex iyo toban toban kun aa ariga la gadahay ciidihii hore toban kun koob iyo toban sagaal saddex iyo toban ari waa jira laakiin ciidahan dambo hadda tan oo kale ma jirtan hadda ariga waa qaali madheeran usaa ka imaaday raamo wajeer isku dhex jir waay cabdi buruug farcalle waxaana ree wajeer waxaan ku ganacsadaa suuqan kariwbangi muddo dheerna waan feliyey maanta waxaan taaganahay sayladan gaarisa loo waxaanu ku hayaa boqol iyo labaatan iyo lix neef ooy tahay erig wuxuu soo maray abaar dheer wuxuuna soo maray waddo dheer laakiin maadaamu ay saas tahay maanta shakhsiga suu u kala yeelay ee neefku beeciisu suu yahay iyo dhibaatadan ku imaadnay wax isku dhow maaha bay kala bedelan yihiin neefkii wuxuu qabay siddeed kun iyo laba boqoloo shil waxaa lagu leeyahay toddoba kun iyo shan boqol siddeed kun iyo laba boqol oo gaarigii iyo ninkii shaqaalahay warqadda bamudka lagu qaadayay wixii ay gooli ka yihiin laakiin maasha allah alxamdulilah ilaah siduu noogu nimcay waxaa arkays waa iska rajeeyaya eriga loo bax eriga saaga aniga gacanteeda ka baxay malaha toban iyo wax waaye toban iyo lix ama toban iyo toddoba qiyaastaasuu ku baxay laakiin biicaan ku soo gaday iyo biicu hadduu maraya waa iskula dhow yihiin maadaama aniga aan faa'iido sugaaya ariga iidda hore iyo iiddan waa keliya iidda hore erigeeda wuxuu ahay aad mashquul buu ahay laakiin iidda erga waa fududya sababteeda keentay eriga waddankiisa waxaa jooga waddan abaar ah marka sidii lagu keenay waa adag tahay iiddaa erig waa yaryahay lacagtana waa qaal intaa mooyin cilad kale ma jirta sidoo kale goobaha sida aadka a mashquulka looga dareemayo waxaa ka mid a meelaha lagu gado waxyaabaha macmacaanka sida buskudka iyo xalwadda xalwa banaadiragada dadka saake waa soo daabasho tageen buskudkan waa ujeedaa buurta buskud badan ma diyaarinay xalwo badan baan diyaarinay haddee waa sugaynaa dadka soomaaliyeed insha allah qaarna waa noo yimaadeen leyn bay ku jiraan dadka waa ujeedaan xaaladda waa okay aad iyo aad dadka waa imaadeen way gataan dadka safarada ah shalay o dhan waa gadanayan dadka waa ujeedaa karaayada xawdada oo dhammaaday meeshaan yaalla aad iyo aad waa fiicantaa xilliyadan oo kale jikada waaba kale nafsi ma leh
goobaha laga dukaamaysto ayaa iyagana ka mida meelaha uu ka jira dhaqdhaqaaqa badan ee la xidhiira u diyaargarowga munaasabadda ciidda iyadoo ay ganacsatadu haatan ka soo kabsanayaan saamayntii uu ku yeeshay caabuqa korona markaa fiirisid ciidahan iyo ciidihii lasoo dhaafis inta u dhexaysay waxaan dareemaynaa ciidan in korukac uu jiro sababo la xiriira in covid nka hoosudhac uu ku yimid wadankan siaan dareensannahay shaqadu hadda maasha allah si habsamila ay u socotaa waa ilaahay mahadiis wax xumaataa ma jiraan suuqa dadku way ciidaysanayaan dukaameysigu iska socdaa yuusufow isbarbardhig haddaynu ku samayno labadii ciidood ee lasoo dhaafay tan ka horreysay iyo tan waxaan dhihi karnaa ciidaana wanaagsan in badan sidoo kale dadku waxay rajaynayaan in isku soo bax ay ku tukadaan hadday suurtagal noqoto masaajidada ama ay ku tukadaan ugu yaraan laakiin ciidihii hore isku soo bax raja lagama qabin dukaamaysi weyn iyo dadku waxay u ciidaan oo u labistaan in bannaanka ay ku soo ciidaan marka taa welwel badanaa ka jiri jiray oo taas labadii sannaoo lasoo dhaafay waxaan dhihi karnaa sanadkan kii ka horreeyaba waxba weyn ma jirin laakiin hadda sanadkan ciidan ugu dambayso joogna sanadkii waxaan rajaynaynaa in tii hore wax badan ay ka wanaagsanaato yuusuf si wanaagsan ay usoo booqanayaan dadku walow dadkii saamayn badan ee horey u dhacday oo jeebkooda uu horey u martay maadaama covid sagaal iyo toban uu saamayn ballaaran uu dadka ku reebay dhaqaalo badan oo sii weynna uusan jirin wixii hore u xaalufiyey laakiin hadda waxaan dareemaynaa kasoo kabasho wanaagsan ayaan dareemaynaa oo ciidihii hore u malaysa in laga soo kaban doono haddii la haydmo aniga magacayga xuseen gaayi baa laydhahaa maasha allah ee, walaal ee, ma xumo ee, ciidan inkastoo ciidihii hore iyo tan ay kala duwan yihiin oo roonahan oo hadda uu saameeyey waayo ciidihii hore alxamdulilah aaday u fiicnaayeen laakiin middaa hadda jirto ciidihii hore waa ka duwan tahay waxaad malaysaa inay xoogahoo dadkii isdhexgalayay inay xoogahoo hoos u yaraadeen wax weyn baa iska bedelaan dhihi karaa ciidihii hore ciidan Ee, walaal ee, dadku way adeeganayaan ciidda way isku diyaarinayaan Ee, inkastoo ciidihii hore ay ka wacnayeen oo hadda taa arkaysa dadkan ee, ee, saan u qulqulaya waaga hore way kasii badnaayeen waayo inkastoo xoogood ganacsiga hoos u dhacay waaga hore ilaa goboladaasaa laga imaadi jiray Ee, waxaad malaysaa xoogo in ganacsiga aad hoosays marka waayo wax weyn baa iska bedelay Ee, halkan waa la imaadi jiray waxaa laga dareemi jiray shanta biro ugu horeyso oo ciid intii la gaarin Ee, inkastoo tii hore ay gaarayeen dadku ay imaadaan marka ciiddu way gataan yuusuf gaas star f m nairobi